بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحر الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها عبد الله بن عمر بن ع... عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu rasuulka ilaahay nahaa waa uu diiday oo uu xarimay can bayci xabali xabala uurku jirta uurku jirteeda oo la iibiyo wa kaana waxau ahaa kaasi baycan iibayuhaa yatabaayacuhu ahlu ljaahiliya dadkii jaahiliga ahaa ay wax ku kala iibsadaan wa kaana arajulu ninku wuxuu ahaa yabtaacu ljazuura geela ayuu iibsanayay ilaa an tuntaja annaaqa ilaa hasha laga dhashanayo duma dabeetana tuntaju allatii fii baطnihaa ta caloosheeda ku jirta dabeetana laga sii dhashanayo dabeetana ay dhalayso qiila waxaa la yidhi innahu kaana yabiicu shaarifa neefka weyn ee gaboobay ayuu iibin jiray qofku wa hiya alkabiiratu lmusinna waa neefkii gaboobay ayaa uu iibinayay wuxuu ku iibinayay binitaaj binitaaji iljaniin alladii fii batni naaqatihi binitaaji ljaniini uurka ka ku jira inuu ka dhashado yani neefkaas uur ku jira wixii uu dhalo ayuu ku iibsanaya alladii kaasoo fii batni naaqatihi hashiisa caloosheeda ku jira wixii uu kaasi dhali doono buu ku iibsanaya neefkan iminka gaboobay ee geela uu hayo intan dambe wa qiila inahu kaana yabiicu shaarif shaarifkuna waxa weya waa neefkii weynaa weyaan ee gaboobay waa kalaamu lmusanif sheekha hadalkiisii weeyaan waxaa kale culimmadu yidhaahdeen wa kaana baycan yabtaacuhu ahlu ljaahiliya ama yatabaayacuhu ahlu ljaahiliya waa mudraj waa hadalkii naafic ibni cumar mawla ibni cumar cabdillaahi ibni cumar raawiga ka warinaya oo naafica hadalkiisii weeyaan markaa yani ka mid maaha xadiidka wakaana baycan yatabaayacuhu ahlu jaahiliya ama yabtaacuhu ahlu jaahiliya yabtaacuhu yatabaayacuhu yabtaacuhu idin qoray yabtaacuhu waayo yani dadkii jaahiliga haba ku kala iibsan jiray weeyaan xadiidkan wuxuu tusinayaa nooc ka mida anwaacda buyuuca anwaacda iibka xaaraanta ah mid ka mid ah ayuu sheegaya marka nahaa can bayci xabali lxabala xabligu waxa weeyaan waa wixii calosha ku jiray xabligu waxa weeyaan uurkii lafdigan caynkan ahna waxaa lagu isticmaalaa inta faraha badan leh ibni aadamka marka ba la akriyo marka miimka laga dhigay xamri la yidhaahdana ibni aadamkiina waa loo isticmaalaa kayrkiina waa loo isticmaalaa waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna xayawaankii iyo ibni aadamkii labadaba waa lagu isticmaalaya marka xamli la yidhaahdo sidaa daraadeed baa ibnulmulaqin wuxuu leeyahy raximah اllah wاtafaqa ahlu اluga calىa أna alxabla mukhtaصu biاlآadamiyaat xabligu wuxuu gaar ku yahay dumarka yani waxa weeyaan aadamiyaat ree bani aadam wixii aan dumarka aan ahayn ama aadami aan ahaynna waxaa la odhanayaa xamli abu cubayd wuxuu yidhi laa yuqaalu shayءu min alxayawaani xubla ilaa maa jaءa fi hada اlxadiiث shay xayawaanka ka mid a la odhan maayo xubla xubla waxaa lagu isticmaalaa dumarka ibni aadamka laakiin xayawaanka waa xamli weeyaan marka xubla lagu isticmaali maayo ilaa ma xayawaankii ilaa maa jaa fi hada alxadiidi xadiidkani dee xabligii xayawaankiiba lagu isticmaalay waay xadiidkan tafsiirkiisa laba tafsiir baa la saaray horta xabligu waa uurku jirta neefkan iminka caloosha lagu sido neefkaasi markuu dhasho kaa dhashay wuxuu dhali doono oo wax lagu kalimsan jiray dadkii jaahiliga ahaa iminka neefka waa caloosha lagu sidaa neefkaasi markuu dhasho kaa dhashay ku dhali doono baa la iibsanaya ama wax lagu kalimsanaya masalan maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa neef gaboobay buu soo qaadaya awr gaboobay ama hal hal gabooday buu u keenaya reer markaasoo dhanaya neefkan qaata waxaa idinkaga iibsaday neefkaa geela ah ee maanta riman markuu dhalo waxa uu dhalo wuxuu sii dhali doono baan kaa iibsaday sidaas buu markaa odhan jiray marka waa bic jaahiliyaho de waxaad garanaysaa inuu markaa jahaale ay ku jirto markaas waa tafsiir laba tafsiir baa lagu tafsiray midi waa kaasi waxa weeyaan bayc lmacduum اlmajhuul shay aan jirin oo majhuula baa la iibsanaya oo markaa neefkan hashan caloosheeda waxaa ku jira baa la iibsanaya waxaa la neefkan iminkaa markuu dhalo kaa dhashay ku dhali doono baan kaa iibsaday marka waa shay maqan horta waa macduuma lama hayo waa ka dhalan doona ku dhali doono wey waana majhuul oo jahaalaa ku jirta oo yani qarar baa ku jira oo lama garan karo neefkan iminka dhalayaa inuu lab iyo dhadig wuxu noqon doono lama garanayo hadduu dhadig noqdo isagu ku dhali doono xataa lama garanayo inuu lab iyo dhadig noqon doono lama garan karo sheegan iminka dhalanaya ma mid baa mise waa laba lama garan karo waxa weeyaan isaga oo nool buu dhalan doonaa mise isaga oo dhintay buu dhalan doonaa oo meyda marka yani jahaaladaasaa ku jirta sidaa daraaddeed baa waxay u noqotay majhuul muddada la helayaana yani waxa weeyaan iyaduna majhuula weeyaan sidaa daraaddeed baa waxa markaa ay noqotay baycani xaaraan buu noqday kaasi waa tafsiir waana tafsiirka ashharka ah yani uu sheekuna ku fasiray wa qiil inahu kana yabiicu shaarifa wahiya alkabiiraة musina binitaaji janiin aladi fii baطni naaqatihi ama intaa dambe wa kana arajulu yabtaacu jazuura geel inuu iibsan jiray geelu iibsan jiray ilaa an tuntaja annaaqa uma tuntaj allatii fii baطniha taas waa mid tafsiirka labaadna waxa weeye xadiidka aakhirkiisaas ba ay ka qaateen culimmadu waxaa markaa waxay yidhahdeen waxa weeyaan baycii buu ku xidhayaa ajal aan la garanayn iyo muddo wuxuu leeya shaygaasaan kaa iibsaday muddadiisuna waxa weeyaan neefkani mar neefkan markuu dhalo wax calosha ku jiro markaa uu calosha ku siido marku uu dhigo kaa calosha ku jiraa ku dhali doono bay muddadiis ku dhammaanaysaa bian yabiicahu shaya bihamani mu'ajalin bimuddatin tantahi biwilaadati annaaqa shay buu iibsanayaa shaygaa lacag buu siisanaya lacagtuu ku iibsaday ama lacagtuu ku iibsanayo waa mudduu u qabanaya oo ku ku bixinaya iminka lacagtii ma bixinaya naqdan waa lacag gadaal ka bixinaya goormuu dhammaanaysa lacagta waktiga markaa uu bixinaya waxa weeye neefkan geelee aada leedahay hashani waxay caloosha ku sido marka ay dhigto kay dhasho wuxuu dhali doono yani ka iminka dhashaa marku isagu uu dhalo markaasaa ayaan bixinaya wey muddadu ma macluum mise majhuul majhuul soo ma marka imika shay buu iibsanayaa biamani muajalin lacag aan imika la bixinayno dib loo dhigay buu ku iibsanayaa muddada uu markaa ku bixinayaana waxa weeyaan neefkan marka uu dhasho neefkaa dhashay mark isagu marka dambe ee uu dhalo waktigaasuu bixinaya marka dee waxaan la garanaynin ajashii lacagta lagu bixinay lama garan neefkan imika dhashay bal hadduu imika dhinta ka war ilaa waxaa tii neefka imika dhashaa kaasu ku dhali doono isagii waaba dhintayba isagii baaba dhashay waxba waaba dhaliba waayo goorma bixin doontaa marka yani jahaala ku jirta marka labada tafsiir ba la saaray marka tafsiirkan iminku waa tafsiirka cabdillahi bni cumar ibn cumar baa saa ku tafsiiriyey baa layidhi raawi alxadiid wa kaana arajulu yabtaacu jazuura halkaasu markaa ku fasiray ilaa an tuntaja anaaqa uma tuntaj allatii fii batniha ilaa laga dhashanayo neefkan caloosha ku jira kaasi dhashayna deetana isna laga dhashanayo u dhalayo taas waxaa loo kala ibsan jiray waktigii jaahiliga ahaa marka labada tafsir baa la saaray hadin laba tafsir ku celino midi waa waxa weeyaan waa ka sheekhu uu ku tafsiriyey ee uu nagu yihi waqiila inahu kaana yabiicu shaarifa oo intuu qofku uu soo kaxeeyo neef geela ama xanuunsanaya ama neef gaboobay buu reer u keenaya waa ka iibinaya wuxuu kaga iibsanayaa neef imika markaa riman marka uu dhalo kaas uu dhalay waxa uu dhali doono baa isaga la siinaya taas waa mid tafsiirka labaadna waxa weeye qof waa tafsiirka ibnu cumar ee xadiidka ku fasiraye qofku inuu shay iibsado shaygaa uu iibsaday lacagtiisa waa amaah shay imikuu bixinaya maaha dib buu dhigaya muddadu dib u dhigay buu u qabanaya muddada wuxuu wuxuu ku xidhaya oo odhanayaa neefkaagaasi iminka rimani markuu dhalo kuu dhalay marku isaguna uu dhalo markaas lacagta bixinaya iyaduna muddadiiba majhuula oo aan la garanaynin aan la garanaynin inay fogaato inay dhawaato inay suurogeli weydo inay suuragal noqoto intaba waa ixtimaal sidaa daraaddeed bay xaaraan noqoto marka labada baycba waa xaaraan bayca horena waa xaaraan intana waa xaaraan labadaba jahaala ku jirta waxaanad ogaataa shaaricu shay kasta oo uu xarimay bayc kasta oo la xarimay waxaa la yidhi saddex shay midkoodu buu noqdaa uun ima lijahaalatihi wa ima ligararihi wa ima liribaa fiihi imaa inay jahaalo ku jirto oo waxan majhuul laga yahay ima ligararihi ama dagsiimayna ku jirto ama riba ku jirta oo waxa weeyaan ribo awgeed baa loo diiday intaas ba noqonaysa عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى واديدي عن بيع الثمرة مليه إن لإيبيو حتى يبدو صلاحها إلا وناجد وعضاضه نهى واديدي البائعة كي إيبيني وأديدي والمشتري كي إبسنين وأديدي نهى عن بيع الثمرة إن مليه لإيبيو واديدي xataa yabduwa salaaxuhaa ilaa wanaageedu uu muuqdo yani bisle bislaanshaheedu salaax waxaa loogala jeedaa inuu shaygu u bislaado nahaa albaa'ica waalmushtari kii iibiyey ka iibinaya iyo ka iibsanaya labadaba waa loo diiday waa ta'kiidun lilmanci mancinta iyo diiditaanka ayaa la adkaynaya waay xadiidkan waxa uu ka warramaya midhihii geedka saarnaa iibkooda marka waxa uu naqsiyey in midhaha aan la iibin karaynin iyaga oo bislaaday mooyaane xataa yabduwa salaaxuha waa ina bislaanshaheeda u muuqdaa marka bislaanshuhuna midhuhu qaarba siibay markaa ku bislaadaan qaar midab ba yeeshaan marka waxaa loo garanaya midab midab buu yeelanaya ama wuu casaanayaa ama markaa cagaar buu noqonayaa yani midab buu noqon midab buu yeelanaya ama madow buu noqonayaa shayga lagu yaqaano bislaanshihiisa inuu midab yeesho waa inuu midabki yeeshaa midabkii lagu yaqaanay bislaanshaha shaygii markaa aan midabka aan lagu aqoonin waa in lagu garanayo waxyaabaha kale uu ku bislaan karo masalan ah macaankii oo qofku marka la dhadhamiyo kale inuu macaanaado iyo waxyaabaha la midka ah waxyaabaha lagu garan karo ee kale marka waa inay bislaadaa midhaha la iibsanaya midho aan bislaan lama iibsanayo xadiidku saas inoo sheegaya midhaha iibkooda haddaynu arrimo dhowr ka sheegno oo koob kooban ta koowaad laa yajuuzu baycu himaar qabla an tukhlaq midhaha in la iibiyo intaan la abuurinba intuun ilaahay abuurin inuu qofku midhaha iibiyo ma ma banaano xaaraam bilijmac beer buu imanayaa masalan wuxuu leeyahay sanadkaa beertaasi midhaha ka soo go-aanaa leh midhabo kuma yaallaanba midhahaas imika sanadkaa dhalanaya gebiga beerta baa inaa iibsaday lacagteedana waa taas xaaraam waayo inay beerti midhaha doonaysay ka soo gu'i doonaan iyo inay kasoo gi'i waayaan allahu aclam midhahaas inay aafo ku dhici doonto in kale lama garan karo lijah maadaama oo jaha jahli lagaga sugan yahay ma banaana in midhaha la iibsado inta aan la abuurinba intuun ilaahay abuurin taas waa qodob qodobka labaad yajuuzu baycu thamar qabla buduwi salaaxihi maca alasl bilijmac iminka xadiisku muxuu sheegay waa xadiisku sheegay in midhaha in la iibsado inaanay banaanayn goorma iyadoo midhihii aynay bislaanin midhi hadday bislaadeen micnaheeda waa la iibsan karaa wey midhihii oo aan bislaanin waa la iibsan karaa goorma waxaa la iibsan karaa laba arrimood marka la laba arrimood ba waa lagu iibsan karaa ko qabla buduwi salaaxihi maca alasli waxa ay la socdaan ninkiibaa beer yimid beertiibuu iibsadayba beertu way midhaysay midhahan ay midhaysay may bislaanin deetana geedihii o dhan bu iibsadayba geeduhu midhahani waxay tabac u yihiin maxay maxay raacsan yihiin midhihii geedihii o raacsan yihiin marka qofkii hadduu beertiiba iibsado oo uu iibsado geedaha laftooda hadduu iibsado midhihiina waa u tabac markaa way bannaan tahay in la iibsado midhahaasi geedka saaran ee aan bislaanin marka maca geedkii la iibsado taas waa mid ta labaadna waxa weeyaan waxaa banaan yajuuzu baycu thamar qabla buduwi salaaxihi bisharti alqaطci waاlintifaaci bihi hadduu yidhaha imikaa goosanaya midhahan midhahan imikaabaan goosanaya haduu yidhahdo way banaanta oo iyagoo aan bislaanin yani midhihii oo aan bislaan buu iibsaday iyagoo aan bislaan hadduu iibsado waa inuu imika goostaa imikaan goosanaya waana ku intifaacaya hadduu yidhaahdo way banaanta iyaduna labadaa jeer bay bannaan tahay in la iibiyo midhihii iyagoon bislaanin ta koowaad waa goorma waa marka geedihii lagu iibsado ta labaadna waa bishardi alqadci waa inuu imika la jaraa midhihii haddaad iibsatid waa inaad goosataa kuna intifaacda haddii midhihii uu bislaado bislaanshahooda haddii markaas geedka iyagoo saaran hadday bislaadaan فإنه يجوز بيعها مطلقا سواء اشترط قطعها أو شرط تبقيتها أو أطلق midhaha iyaga oo geedka saaran oo aan bislaanin in la iibsadaa ma banaano binas xadii xadiikaan naqsanay ayb waxaynu ka soo reebnay laba xaaladoodoo xaaladda kood waxaynu waa marka geed geedkii lala iibsado xaaladda labaadna waa goorma waa marka la jorayo ee la goosanayo markaaba haddaba midhihi hadday bislaadaan midhihii hadday bislaadaan way bannaan tahay in la iibsado mutlaqan ama geedka ha saarnaadaan yani intaad iibsatid bad geedka ku daysan doontaa waan kaa goosan doonaa ha iska yaallaan ama markaaba gooso ama mid waxa weeyaan intaad iibsatid un lacagtiis halkaa dhigoo midna ha shardiyin inaad inay meeshii kugu yaallaan iyo inaad goosid midna ha shardiyin yacni waxa weye mar hadday bislaadeen ba midhihii geedka saarnaa hadday bislaadeen way bannaan tahay in la iibsado marka khulaasada baycu himaar waa intaasu intaasu kolli kusoo ururaysaa tafaasiil kalena waa ku jirtaaye khulaasadu intaas bay kusoo ururaysaa weeyaan عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار midhihii in la iibiye ayuu diiday xataa tuzhii qiila wamaa tuzhii qaala xataa taxmara yani waka sagaas fasiraya xataa tuzhii ilaa ay casaanayso qiila wamaa tuzhii qaala xataa taxmara ilaa ay casaato midab yeelato yani ay bislaato weeyaan qaala ara'ayta ka waran in manaca allahu hamarata hadduu ilaahay midhahii uu diido bima yastaxilu axadukum midkiin muxuu ku xalaashanayaa maala akhiihi walaalkii maalkiisa muxuu ku xalaashanaya yacni xadiisku wuxuu tusinaya inaanay bannaanayn midhihii in la iibsado ayagoo aan bislaanin haddii midhihii qofku iibsado ayagoo aan bislaanin dabeetna waxa weeyaan ay bislaanba waayaan ama aafoba ay ku dhacdo ama cuduru ku dhaco ama wax kaleba ay ku dhacaan si ay ku baabaado walaalka maalkiisa maxaad ku xalaashanaysaa saas buu rasuulku leeyahay alayhi salatu wasalaam ibnulmulaqin raximahullah wuxuu leeyahay xadiidka markuu sheegay ara'ayta ka soo bilow ara'ayta in manaca allahu hamara bima yastaxilu axadukum maala akhiihi wuxuu leeyahay qaala cabdulxaq fii jamcihi bayna saxiixin laysa bimawsuulin canhu fii kulli ariiqin yani wuxuu tilmaamayaa in intaani hadalkaas uu mawquuf yahay calىa anas ibnu malik markaasu wuxuu leeyahay hada amru اkhtulifa fiihi qadiima faالصawaabu kama qalahu daara quطniyu wagayruhu inahu min qowli anas waa laisku khilaafay hadalkaas waa hadalkii saxaabiga anas ibnu malik kama dakarahu cabdulxaq deetna hadalkiibusaa u sheegay deetna wuxuu yidhi wawaqaca fii kalaami sheekh taqiyuddiin oo wuxuu u jeeday ibnu daqiiq ilciid aljazmu birafcihi watabicahu ibnu cabaar walaysa bijayidin sheekha taqiyudiin ibnu daqiiq alciid wuxuu isagu jasmiyey hadalkan inuu marfuuc yahay ila nabiyi sala allahu alay wasalam uuna ahayn hadalkii anas waxaana ku raacay ibnu cabaar sidaas sax maaha buuli laakiin xaafid alxaafid ibnu xajar iyo ibnu cabdilbar labadaasiba waxay caddeeyeen inuu hadalkani hadalkii anas unu ahayn uu marfuuc yahay wuxuu leeyahay ibn cabdilbar fayazcumu qowmun anahu min qowli anas ibni malik dadka qaarkan waxay sheeganayaan inuu hadalkii anas yahay wa hada baطilu bima rawaahu maliku wagayruhu min alxufaadi fi hada alxadiid id jacaluuhu marfuuca min qowli الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam waqad rawaa abu zubayr can jaabirin can الnabiy sal اla alay slam milahu qolada odhanaysaa ara'ayta in manaca allahu hamara waa hadalkii anas hadalkaas waa baail waxaana caddaynaya imaamu maalik iyo kayrkii xufaadda ka midii waxay wariyeen xadiidkan bay wariyeen waxayna ka dhigeen marfuuc oo hadalkii nebiga calayhi salatu slam bay ka dhigeen abu zubayrna jaabir buu ka wariyey jaabirna nebiguu ka wariyey calayhi salatu salaam kan oo kale xaafidna saasuu rajaxaya yacni inuu yahay marfuucun ila الnabiyi sala allahu alayhi wasalam waana sida xadiidkan xadiidkii hore buu inoo sii caddaynaya waxaa kale xadiisku uu sheegayaa midhaha bislaanshahoodu xataa taxmara ilaa ay casaato marka shaygii ilaa uu bislaado oo wanaagsanaado ma yani yaan la iibsanin waxaa jirta haddaba ashyaa geedka iyada oo markuu abuurkiisa dhamaystirmo dee la jarayo oo la iibsan karo oo waxa weeyaan marka la dhigo bislaanaya sida muuski oo kale iyo koyoga la midkaa laabas koyoga noocaas oo kale ah inta aanu bislaanshihii la cunay una gaadhin wax dhibaato mala laakiin khalqigiisa hadduu abuurkiisa uu dhammaystirmo abuurkiisa hadduu dhammaystirmo hadhowna uu yahay shay bislaanaya taa lagu yaqaano oo aan xumaanahaynin kuyagoo noocaas oo kale ah waa la iibsan karaa bishar marka uu abuurkoodii uu dhammaystirmo waay عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وxa uu diiday an tutalaqa arukbaanu safarkii in laga hor tago waa xadiidkii xaasanu marina weeyaan oo kale safarkii magaalada soo gelayey in laga hor tago ayuu diiday wa an yabiica xaadirun libaadin nin marka waxa weeyaan ree magaal ihi oo beledkii jooga in nin ree baadiyaa wuxuu iibiyana waa la diiday qaala faqultu libni cabbaas ibn cabbaas waxaan ku yihi maa qawluhu xaadirun libaadin waa maxay hadalkaas xaadirun libaadi markii la leeyahay yaa nin joogaa oo beledkii joogaa yuuna u iibin nin reebaadiye ah maxaa loogala jeedaa qaala laa yakuunu lahu simsaaran simsaar yuunu noqoni simsaarku waa dilaal wey nin dilaalahoo u dhaxeeya iibiyaha iyo iibsadaha yuuna noqonin oo isagu markaa gacantiisa ninkani ha ku iibsado marka xadiidkani waa xadiidkii xalay aynu soo marino weeyaano waxayna tusinayaa inayna bannaanayn in safarkii magaalada laga hortago waayo waxaa ku jirta khidaac iyo khiyaana iyadana ma bannaana qofkan safarka keenaya magaalada waa inu ogaadaa suuqa badeecaddu inta ay ka marayso suuqa waa inu soo gaadha suuqa waa inu soo gaadha xataa magaalada hadduu xataa magaalada soo galo intuuna suuqi soo gaadhin lagama hortegayo waa inuu suuqi yimaadaa suuqi markuu yimaado xaalkii wuxuu ogaanayaa badeecaddan ay suuqa ka maraysay taas waa taa kan kale ee reebaadyahana wayn markaa darsi xadiiskeeni xalay isna uu ku jiray ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray markaa simsaar inuunu noqonin yacni nin dilaalah nin reebaadyaha dilaal ha u noqonin isagu markaa suuqa ha yimaado oo isna badeecadiisii ha ogaado suuqa inta ka marayso markaas ninka dilaalkii laa yakunu lahu simsaara simsaarku wuxuu qaadanayaa dee mushqaayad oo labadan qof ugu dhexeynay wuxuu ugu talagalay markaa inuu ka dhex shaqaysto oo mushqaayad uu qaato marka halkaa maxaa ka soo baxaya bal waxaad ka warantaa ninka aan isagu mushqaayadba qaadanaynin nin reemihi intuu u yimid alaabtii u qaaday suuqii u geeyey deetana u iibiyey deetana ninkii reemiga ahaa lacagtii u keenay waxbana aanan ka qaadanin ka noocaasoo kale ah waxay idhahdeen ahlucilmigu xadidka ma soo gudagelay waayo ibnu cabaas wuxuu ku fasiray laa yakun lahu simsaara simsaarkuna waxau qaadanayaa ujru qaadanaya ninkaan ujrada aan qaadanaynin xadiidka soo gudgeli maayo culamada qaar kale waxay dhan mooyaane e micnaheeduba caynkaa maaha simsaar ahaan una nin ujro qaadanay looguma talagelin ama saa awgeed looma diidine waxaa loo diiday laba waxaa loo diiday ninkan dad badan baa ku intifaaci kara markuu keeno alaabtii ninka reer magaalkii waxa laga yaabaa inuu alaabtii uu ku iibiyo lacag qaali ah markaa dadkii iibsanaya ku dhimutaan ninkan reer miyiga waxa laga yaabaa alaabtii qiimeero jaban inuu raalli kaga noqdo uu ku iibsado marka qasdigu waa idraarkii weeyaan marka mar walba soo xasilaya hadduu lacag qaatiyo hadduu lacag qaadan waayo labadaba waa usoo xasilaya maadaama caynkaasi ay tahay ma banaana inuu nin ree nin ree magaalihii nin ree baadiyaa inuu waxu iibiyaa ma banaana sida oo kale ninkan baadiyaha ka yimid ha noqdo baadiye dhow mid ka yimid baadiye fog mid ka mid ka yimid sida oo kale ha noqdo qof qaraabadaada ninkan baadiyaha ka yimid ama ha noqdo qof qaraabadaada ajnabi intaba waxayna tusinaya xadiida anas radia allahu canhu ee bukhaari muslim markaas ku sugan waxaana loo diiday buu yidhi nuhiinaa an yabiica xaadirun libaadi nin xaadir ah oo beledkii jooga oo magaaladii degan inin ree baadiyaa wuxu iibiyo waana loo diiday wain kaana akhaahu aw aabaahu walaalkiiba ha noqde ama aabihiiba ha noqde kan baadiyaha ka yimid ama aabbaha ha noqde ama walaalka ha noqde yani waa la diiday marka wuxuu leeyahy waa in kaana akhaahu aw abaahu ama walaalkii ha ahaado ama aabihiiba ha ahaadee waana loo diiday inaan nin reebaadiyaa wax loo iibiyo oo ninkii joogi wuxuu iibiyo waay marka kale xadiidkii xalayna labada arimood buu kana sheegaya intii xalay unbuu cilaaqo la leeyay عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة نبي وحو ديدي مزابنة نهى رسول الله رسول كلا وحو ديدي عن المزابنة مزابنة دي وديدي أن يبيع إنو إيبيو ثمر حائطه بيرتي سمره دينو إيبيو إن كان النخل هديت مرتهاي بتمر بكيبين دونا kaynan iyadoo miis ah wain kaana karman hadday cinab tahayna an yabiicahu inuu ku iibiyo bizabibin zabiib inuu ku iibiyo kaynan iyadoo miis ah wain kaana zarcan zarc hadduu yahayna an yabiicahu inuu iibiyo bikayli طacaamin cunto miisa inuu ku iibiyo ayuu diiday nahaa can daalika kullihi kaa dhammaantii rasuulku waa diida musaabanadii buu inoo sheegayaa muzaabana nahaa rasuulu lah sl can ilmuzaabanati muzaabanadii ayuu rasuulku diiday marka muzaabanadu waa fasiray an yabiica inuu iibiyo hamara xaa'idihi beertiisa midhaheedii inuu iibiyo in kaana naklan timir hadday tahay geeda timir hadday yihiin bitamrin buu ku iibin doonaa kaylna iyadoo miis ah wain kaana karman hadduu cinab yahay an yabiica inuu ku iibiyo bizabiibin zabiib kaylan iyadoo miis ah wain kaana zarcan zarc hadduu yahayna an yabiicahu inuu ku iibiyo bikayli طacaamin cunto miis ah inuu ku iibiyo nahaa can daalika kullihi kaa dhammaantii waa diiday musaabanada waxaa la yidhaahdaa baycu ruab ama baycu raab fii ru'uusi الnakli bitamri timirtu markay geedka saaran tahay iyo marka geedka laga soo jaro ee waxoogaa taallo way u kala duwantah markay geedka saaran tahay waxay leedahay xuubkeedii iyo muudkeedii way muudkii waa ka baxaya oo dee timirtu way qalalaysaa markaa timirtaa geedka saaran ee muudkii leh in lagu iibsado timir muudkii uu ka dhammaaday in lagu iibsado la diiday sababtoo maxay waxaa jaahil laga yahay inay isleekaato ribada inoogu minunta insha allahu laba shay oo isku jinsiya oo la isku iibsado waxaa shardi ah inay isleekaadaan markaa timir timir ku iibsanaysid way ku bedelanaysid waxaa shardi inay isleekaadaan marka iminka waxaan la garanayn isleeyihiin timirtan geedka saarna waa timir timirtan aad sideetaana waa timir waa isku jinsi waa la isku iibsanaya markaa timirtan aad sidato way kuu miisan tahay adiguyo waa boqol kiilo adigu waxaad doonaysaa boqol kiilo qiyaasa in geedihii lagaga soo jaro marka haddaa la soo gooyo timirtaas oo lagu siiyo way kala badanayaan yacni waxaan la garanaynin inay isleeg yihiin iyo inay kala badanayaan isleekaashihiibaa meesha ka maqan inay isleekaadaan baa shardiya lama garanayo inay isleeg yihiin marka waxaa suurtagal ah marka ay muudkii u dhammaado in waxa weeyaan ay kala yaraato oo xabadda timirta imika aad sidatid iyo xabadda geedka saara way kala wen yihiin ta geedka saara baa ka weyn marka hadhow marka laisku miiso ama laisku miisaamo way kala badanayaan inay kala bataana ma banaana inay isleekaadaan baa la doonaya inay timirta isleekaata la doonaya marka maadaama sidaasi ay tahay in la isku iibsada ma banaana xaraam mooyaan way kala badanayaan ribaa gelaysa ka musaabana la yidhahda aljahlu biاtasaawi kaalcilmi biاtafaadul haddii laga jaahil yahay in labada shay aynay islaakeen waxay ka dhigan tahay iyadoo laog yahay in labada shay ay kala badan yihiin haddii labada shay ay kala badan yihiinna waa riba weeyaan markaa marka timir timir lagu iibsanayo waa inay isleekaadaan labada shay isku jinsi haddii ribaa gelaysa marka musaabanada waa taasoo saas baa loo diiday musaabanadana waxaa laga keenay min azaban wahuwa dafcu shadiid waxbaad moodaa labada qof wax kala iibsanay midkoodu midka kale inuu xaqiisii ka riixayo dafci yani taas waa mid waxa kale ee uu ku fasiray xadiidku an yabiica hamara xaa'idihi in kaana naklan naklidani waa timirtii geedka saarnayd weeyaan bitamrin buu ku iibsanayaa waa timir uu sito kaylan miis iyadoo miis uu ku iibsanaya waay marka ka noocaasihi xaaraam weeyaan mana banaana rasuulkuna waa diiday calayhi salaatu wasalaam si xadiidka inaogu taala xadiidka soo socdana waa ku jirta musaabanadii waxaa laga soo reebin ahlulcaraayaga oo caraayadana baabka soo socda buu ku keeni doonaa dadka laga soo istisnooday ee loo soo laga soo reebay marka musaabanadu waa waa baycu lmacluumi bilmajhuuli min jinsihi waa waa midna waa macluum oo waa la garanaya miis miiskiisii ka lagu iibsanayaana waa majhuuloo lama garanayo waxa la isku iibsanaya laba shay oo midna la garanayo midna aan la garanaynin kala garanaya waa kee timirtan aada sidatid miiskeedii waa la garanaya timirta geedka saaranna ee lagugu bedelayana miiskeedii lama garanayo haddii xataa laguu miiso iminka haddaa laguu miiso de waxa weeyaan hadhow way way kala yaranaysa hadhow way kala yaranaysa waayo midna de muudkii iyo xawlkeedii iyo wixiiba wadataa way ka weyntay midna way ka way ka yar tahay way muud dhacsatay sida oo kale cinabkii iyo zabiibkii oo la isku iibsanayo cinab iyo zabiib cinabkii iyo zabiibkii zabiibku meel kale kama yimaada e wuxuu ka yimaada halkee waa cinabka waa cinabkoo qalalay un weeyaan marka cinabkii markaad geedihii kasoo gurtid ee zabiib ku bedelatid de hadhow haddaad cinabkii istiraahdi zabiib ka dhig oo zibhaan hadhow ha loo cuno way kala yaraanaya boqol kiilo oo zabiiba haddaa boqol kiilo oo cinaba lagugu bedelo hadha zabiib cinabkii hadda zabiib uu noqdo dee kalabar buu ku dhacayaaba ila xabaddii cinabkani intaasay leeg zabiibkina wax yaroo aada u yar markaa way kala badanayaan maadaamay saa u kala badanayan oo isleekaanshay aan la garanaynin waa xaaraam taasina waa taa waay iyaduna waa cuntadii wain kaana zarcan an yabiicahu bikayli طacaami waxaa laisku iibsanayaa cunto zarc maalan qamadidii sida xadiis soo socota noog noogu iman doonta insha allahu tacaala qamadi iminka la soo gooyo dahaarhkeediina iyo mid dahaarhkii laga furay baa la isku iibsanaya way kala badanayaan soo ma midna de xabadii iyo dahaar baa la socda hadha marka dahaarka laga furo way yaraanaysaa marka in laisku iibsado cuntada noocaas oo kaleo tanna ay miisanta tanna ayna marka waxaan la qiyaaso oo kale ma banaana ama beertii buu imanaya wuxuu leeyahay beertaas waan kaa iibsaday intaasoo raashinama kugu iibsado waa tana qaado way miisan tahay tanna waa la qiyaasaya maya idin waa xaaraam waxaan la garanaynin islaakaanshihii mar walba meesha ka maqan culimadu waxay haleeshiiyeen asalkii musaabanada oo kale kullu baycin majhuulin bimajhuulin shay kasta oo majhuula oo aan la garanayn miqdaarkiisi iyo noociisii miqdaarkiisa aan la garanaynin in lagu iibsado shay kale oo majhuul isna aan la garanaynin markaas musaabanadii ayuu xadiisku sheegay markaa in intaaso dhan rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam ayuu sheegay markaa ribadii ba soo gudagelaysaayo baabka ribadana waa inoo iman doona waa xaaraam ribadii oo maaragtay marka halkaa ribada in marayno ayaynu sheegi doona insha allah عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحو الدين عن المخابرة مخابرة أي الدين والمحاقلة مخابرة وحويان و dhulkii oo laga shaqeeyo maala waxaa odhanaysaa dhulkaas waxa weyaan ka shaqee wixii ka soo baxana waxa weeyaan waynu kala qaybsanana beerta adaas kale iyo dhulka waxa weeyaan deetana nin ka shaqeeyaad u dhiibaysa ninkaan ka shaqaynaya waxaad leedahay adugu beertii ka shaqee wixii ka soo baxaa qayb baad leedahay ana qayb baan ley waxaa la idhahdaa markaa mukhaabara camaru lardi bibacdi maa yakruju minhaa waa dhulkii oo laga shaqeeyo oo lagu shaqeeyo wixii ka soo baxayay beertaasi qayb ka mid ah mukhaabara la ydhahda beertii buu ka shaqaynayaa waxaad leedahay beertaa wixii ka soo go-a adna bar baad leedahay adna bar baan leedahay waxba kollay si un bay noqon doontaa yani ama thuluth saddex meelood meel ahaan ama rubuc ama nis kala badh ma kolba yani wixii lagu heshiiyey mukhaabarada iyo musaaracadu waa isku mid culimada shaaficiyadu waxay ku kala duween mukhaabarada waxay yidhahdeen walbadru min alcaamili mukhaabaro marka la yidhaahdo shinida lagu shiniyeynayo beerta waxaa keenaya ninkan ka shaqaynaya marka musaaraca la yidhahdana waxaa shinidii keenaya ninka beerta iska leh baa keenaya markaa mukhaabara la mukhabaradaas waa la diiday waa koow wlmuxaaqalati muxaaqaladiina waa la diidayo waa ka xagga hoo dambe kugu sheegaya waa baycu lxinطati fii sumbilaha bixinطatin waa qamadidii oo sumbulkeedii ku jirta ama dahaarhkeedii oo lagu iibsado qamadi kaloo bila dahaara marka waxay noqonaysaa shay kasta oo dahaar leh oo lagu iibsado maala arabakyadii oo kale oo dee xasiidii lagu iibsado iyada oo sidaa u samaysan ama marka waxa weeyaan allahuma salli ala moxamed haruurkii oo dee aan la tumin oo haruur la tumin lagu iibsado buu noqonaya ila waxaa la rabaa labadan shay isku jinsigaa inay isleekaadaan marka laisku bedelanayo laisku iibsanayo ismana leekaanayaan haddii markaa dee mid walba dahaarkiisu wato kan dahaarkii una wadanin وعن المزابنة مزابنة واد مزابنة وطاح قرن سمرنا وعن بيع الثمرة مليه إلا إبي وادي حتى يبدو صلاحها إلا أبسلان شهد وعضاره وأن لا تباع إنا لإيبين إلا بالدينار الدينار يدرهم مويان إلا العرايا عرايا مويان وعرايا وإنه من دوتا كون وحلوي بن يوم دينار يدرهم يعني تمرتي واحد جزء طلعت تمرها كوب بدلني قمضي لعد بدك يبسني qamadi kale ha ku bedelanin haddayna marka waxa weyaan inay isleekaanayn hadday isleekaanayaan waa la isku bedelanayn waay mukaabarada iyo muxaaqalada unbay ku ziya ku zaayidaan musaabanada iyo baycu thamar xataa midoo salaax u ahaa xagga hore kusoo aragnay mukhaabarada iyo musaaracadu waa isku mid nin baa imanaya beer buu leeyahy markaa waxay ku heshiinayaan anna beertii waan leeyahay aduna beertii ka shaqeey marka ninkan beertii buu ka shaqaynaya wuu beeraya markuu beertii uu beero wixii ka soo baxa qayb waxbay ku heshiinayaan maalan wuxuu odhanayaa kala badh adiga ayaa qaadanaya wixii beerta ka soo go'a kala badhna anaa qaadanaya ama saddex meeloodoo meel ahaan baad qaadanaysaa adigu anna waxaan qaadanaya labada meelood soo hadhay yani waxay ku heshiiyaan kolba waxa weeye wuxuu ku shaqaynaya ninkan beerta ka shaqaynaya bibacdi maa yakhruju minhaa waxa ka soo baxa beertaasi qayb ka mid ah buu qaadanaya ninka beerta iska lihiina qayb buu qaadanaya haddii marka waxa weeyaan shinida uu keenayo ninkan shaqaalihiihi waxaa la mukhaabara haddii uu keenayo qofka beerta iska lihina waxaa la yidhahdaa musaaraca waa sidaas ayib xadiidku wuxuu tilmaamay inaanay banaanayn musaaracadaasi ahlu cilmigu laba qowl bay ku leeyihiin qole way diiday sida imaam shaafici oo kale iyo abu xaniifa waxay dhahdeen ma banaana musaaracda noocaas oo kale waxa weeye iska qofba in xooggiisii intuu galo beertii ninkan beertii buu leeyahy kana xooggii buu leey intuu xooggiisuu galo ka shaqeeyo shaqeeyo welibana laga yaabo inuu marka waxa shinidiina sow keeno ayaa laga yaaba beertiiba inay baaba'do deetna xooggiisii tacabkaas meel banaan ku dhaco marka ma banaana yidhahdeen qolo kale waxay mayana way banaan tahay sida axmed ibn xambal oo kale imaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi qowlka axmed markuu sheegay inay banaan tahay iyo abu yuusuf oo iyo maxamed alxasan oo markaa abu xaniifa ay saaxiib ahaayeen labadiisii saaxiib wuxuu yidhi wahuwa araajixu lmukhtaaru sida raajixa mukhtaarkiihi ee la doortay waa inay banaan tahay waalmuslimuuna fi jamiici alamsaari waalacsaari jaaruuna cala alcamali bilmusaaraca wuxuu yidhi muslimiintu casr casri walba fi jamiici alacsaar acsaarta oo dhan iyo magaalooyinka oo dhanba musaaracadaas bay ku dareertay camalkooda oo camalkaa way qabanayeen buu yidhi xadiidkan tilmaamaya inaanay banaanayn waxaa lagu qaadaya markuu shardiyo dhulka qayb ka mid wuxu odhanaya maalan beerta dhinacaas sarana adaa beeranaya anigana dhinacanii beer taasaan banaanayn waxaa laga yaabaa taasi inay halaagsanto oo tan ay nabad gasho waxaa laga yaabaa tan inay nabad gasho taasna markaa ay halaagsanto waxaa laga yaabaa ninkii shaqaalaha ah qaybtiisa inay hagaagto ninkan dhulka iskale qaybtiisa ay xumaato waxaa suurtagala ninkan dhulka iskale qaybtiisa inay hagaagto ninkan shaqaalaha qaybtiisa ay xumaato marka sidaa ay tahay ee beerta sidaa u kala qaybiy qofku yidhahdo qaybtan adigu beero qaybtan aniga ii beer taasaan banaanayn laakiin hadduu yidhahdo beertii inoo wada beer wixii ka soo baxana waynu wada leenahay taasi iyadu way bannaan tahay muslimiintuna weligood way ku wada shaqaysan jireen caynkaas saxaabadina waa ka sugnaatay baa layidhi marka musaaracada noocaas oo kale way bannaantahy taas waa mid muxaaqaladuna waa inagaa sheegnay oo sheekh wuxu yhi almuxaaqalatu baycu lxintati fii sunb fii sumbulihaa bixintati waa sarreenkii ama qamadidii oo lagu iibsado iyadoo sumbulkeedii ku jirtaa baa mid bilaa sulba lagu iibsanaya iyaduna marka waaa laga de waxaan meesha ku jirin islaakaanshihii maadaama islaakaanshihii meesha una oolin waxay noqonaysaa waay an abi hr an abi an abi mascuud اlansaariy radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nahaa waa diiday can haman اlkalbi ayga lacagtiisii buu diiday wa mahri اlbagiy gabadhii xumayd wixii la siinayey indha waa diiday waxulwaani اlkaahini ninkii kaahinka ahay faaliyaha ahaa waxa macmacaankiisana waa diiday nahaa can hamani اlkalb ayga lacagtiisa waa diiday ayga in la iibiyo waa xaaraan lacagtiisa waa diiday waa khabiis buu yihi rasuulka alayh salatu wasalaam ayga in la iibiyo waa xaaraan an sheegi doona insha allah culamada qaar kamid ayga qayb kamida soo reebay wa mahri اlbagiy waxa weeye waa gabadhii zaaniyadda ahayd ee shirkeeda ka ganacsanaysay waxa meherkeeduna waa waxaa la siinaya yani meherba dee lagu magacaabay tajaawuzan leanna waa suuradda meher ku kale weeyaan ad qofku marku gabadha guursanayo muqaabil meher buu siinaya oo waajibkaa inu herbixiyo gabadhana markuu dee waxa weeye nafteedii u dhiibayso waxbuu siinaya marka nafteeda bay marka intaa ku siisay marka meherbaa lagu magacaabay min baab atajaawuz gabadhaasina waxaa la siinayaana waa xaaraan iyada meherulbaqiy waxulwaani lkaahin xulwaanku waa macmacaanka waxa kaahinka la siinayo ninka faaliyaha ah faalinimadiisa waxaa lagu siinayaana waa xaaraan xulwaanna waxaa loogu magacaabay dee si dhigar bay kusoo gelaysa qofku qofka shaqaysanaya tacab buu iyo- iyo- waa u dhididayaa maaragtay een wuxuu shaqaynaya isagoo gurigiisa isagoo iska jooga waa laga yaaba intaasoo lacag in soo gasho foox yarun buu ku ridi deetana halkaasuu ka egaya ama tusbax buu rogi halkaasuu wax ka ka soo saaraya deetana lacag baa la siinaya si dhib yar leh iyo adduunka kusoo gelaya xulwaan baa markaa lagu magacaabay marka kaa lacagtiisana waa xaaraan saddexdaa qoloba lacagta eygu waa xaaraan lacagta gabadha xunna waa xaaraan ninka xulwaanka ana waxaa la siinayana waa xaaraan حديث كان النص كل شيء عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل ثمن الكلب أي قال لعكتيس خبيث ويا ومهر البغي قبل حميد يحل سينين خبيث ويا وكسب الحجام منك وحطوبية كسب جيس يشغل سنة خبيث ويا آه حديث كان sheekha waa lagu bushiyey waxa weeyaan bukhaari muslim soo saarinay muslim oo keliya la gaara marka macduudun fi afraadi muslimin kama nabaha cabdulxaq wagayruhu markaa sheekhu muu baraarujino wuxuu ka dhigay in waxaad moodaa in marka waxa weeyaan uu muttafaqun calayhi uu ka dhigayo marka waxa weeye muslim baa la gaar noqday axmed shaakirna sidaas buu tanbiihiyey الحديث بهذا اللفظ ليس من المتفق عليه لفظ كلام كسو أروري شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام كسب يش وحلا شقيسته وحا وقوحن قبضنا حمي وحا كشقيسته الشيء كذا يمكن قاعد عسان وحي مرها شقيسته أي قال لعكتي سي يعني كحجام كا يحتوبية لعكته قادم وشر الكسب طيب آه xadiidkan iyo xadiidka ka horreeyeyba waxay noo sheegayaan saddex shay ayga in laga in la iibiya waa xaaraan insha allah xadiid xagga soo socda waynu arki doonaa waxaa jirtaa ayga iyo maaragtay afar shay oo kale ama shan shay oo kale xadiiska soo socda ku arki doonaa waa muxaram lidaati waydaatadiisa loo xaray maytada baktigii in la iibiya waa xaaraan khinziirkii doofaarkii in la iibiya waa xaaraan asnaamtii in la iibiyo waa xaaraan maa ku xigay xadiisku sheegayey khamrigii in la iibiyo waa xaaraan afar soo maaha afarta xadiis ba lagu wada sheegay hal xadiis khamrigii iyo doofaarkii maytadii ha iyo baktigii waxa weeyaan asnaamtii iyo khamrigii iyo khinziirkii iyo maytadii afartaas xadiis ba lagu wada sheego waa xaaraan aatihi aatidiisu aaraam waxaa lagu darayaa aybaa han lagaga dhigaya xadiidka masna sheegay hantaa shay waa muxaramu lidaati daatadiisu xaaraamay oo waxay asheed u qaybsantaa muxaramun lidaatihi iyo muxaramun likasbihi marka ayi waa xaaraan in laga bayc mushtareeyaa oo la iibiyaa oo lacagtiisa la qaataa waa xaaraan waxaa la isku khilaafay keliya uun ayga ugaadha ah lagu ugaadhsanayo ama beertii ilaalinaya ama adhigii raacaya horta waa la haysan karaa horta aygi sideedaba in la haysan ma banaana oo rasuulku wuxu yhi alayhi الsalaatu wasalaam man اqtanaa kalba ilaa kalba saydin aw maashiyati naqasa min أjrihi kula ywmi qira qiraaqaan qofka ay haysta aygii lagu ugaadhsanayay maaha ama aygii beerta ilaalinaya ama waxa weeyaan aygii adhiga ilaalinayana aan ahayn qofka ay iska haysta ee gurigii ku haystaa maalin kasta laba qiraad buu ka nusqaamiya ajarkiisa maalin walba laba qiraad baa nusqaama malaa'igtuna ma soo gasho gurigaasi marka waxaa aygi in la haystaa oo guryihii lagu haysta ma banaana laakiin beerta wuu ku ilaalin karaa sida oo kale xoolihiina wuu ilaalin karaa sida oo kale waad ku ugaadhsan kartaa saddexdaa waxaan ahayn aygii looma haysanayo ugaadh iyo beertu in ilaaliyo iyo xoolihinu ilaaliyo marka ka noocaasoo kalea ma banaanta in la iibiyo ugaadha in loo iibiyo ama beerta ilaalinteeda loo iibiyo ama xoolaha ilaalinteeda loo iibiyo jumhuurta ahlucilmigu waxay ku tegeen inaanay banaaneyn aygi dhammaantii in la iibiyaaba ama ha noqdo aygii lagu gaadhsanaya ama ha noqdo kii beerta ilaalinaya wuxuu doonaba ha noqda inaanay banaanayn culimmada qaar ka midna way baneeyeen kaasi xadiidka wuxuu daliishadeen rasuulka alayh salatu wasalaam naha can hamani sinawri waalkalbi ilaa kalbi saydi bisadda iibkeedii waa u diiday ayga lacagtiisiina waa u diiday ilaa kalbi saydi aygaa markaa lagu baarsanaya mooyaane istinahaasi xadiidkaana markaa sanadkiisa ayay ka sheegeen waxa waxaa la yidhi xadiidku sanadkiisa ma asixin waay sidoo kale waxaa soo orortay rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam waxa uu yidhi yani nahaa rasul sl can amn اkalb lacagtii ayga waa diiday wain jaءa yaطlbu amna اkalb famla kafahu turaaba hadduu ku yimaado u ku hahdo aygan lacagtiisii keen gacantiisa ciid uga buuxi yani waxbaa siini weeyaan inaanay banaanayn lacag inu qaata inaana banaan calaa ayi xaal ayga lacagtiisa ma banaana gabadhaa iyaduna marka waxa weeyaan dee ijriida ka ganacsanaysa lacagteeda la siinayaana ma banaana waa xaaraam weeyaan ninka kaahinka ana ee faaliyaha ah waxa uu qaadanaya isna waa xaaraam weeyaan faalkan uu faalinayana iyada sideedaba waaba xaaraan faalku oo isagu waa nin dee sheeganaya iddicaau cilmi lgayb wax maqan buu ka warramaya wax maqan buu ka sheekaynaya oo wax dhici doono ka warramaya waa nin sheeganaya wax ilaahay subxaanahu wa tacala uu la gaar yahay oo ah cilmu lgayb marka isaga arrinkiisu waa halis ka rumaysanayaa ee u tegayaana isna arrinkiisu waa halis in loo tago oo la rumaystaa ma banaana qofka u taga ee rumaystaa faqad kafara bima unzila calaa muxammadin qofka rumaystaa nebi moxamed wixii lagu soo dejiyey waa beeniyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waay kasbulxajaamka ninkii wax toobayay lacagtiisii iyadana khabiis buu xadiiskana ku tilmaamay marka khubisku micnaheedu waa xaaraan maaha waa shay hooseeyo weeyaan marka inuu aygu xaaraanayay lacagtiisu xadiiska hore inoo sheegay mahru baqiina saas oo kale laakiin kasbulxajaamka waxa weya ahlu cilmigu waxay qola ku yidhahdeen waa xaaraan inuu qofku ku shaqaysto qofku wuu toobi doonaa lakin lacag ka qaadan maayo wuu toobi doonaa lacag ka qaadan maayo inuu mihnad iyo shaqo ka dhigtaa ma banaana saas bay yidhahdeen laakiin sida saxiix waxa weeyaan qofku lacag uu qaadan karaa laakiin waa shaqo hoosayso oo aan wanaagsanayn qofku inuu ka dhigto shaqo sababtoo ah waxay noo caddaynaya in qofku lacag uu qaadan karo oo waxa weeyaan lacagtii uu qaadanaya inay xaaraan ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa istoobay ninkii toobayna wuxuu siiyey mushqaayadiisi ibn cabbaas wuxuu leeyahay ixtajama annabiyu sala allahu alay wasalam nabiga ilaah waa istoobay وأعطى الحجام أجره ninkii wax toobayana mushqaayadiisii buu siiyey marka hadday xaaraan tahay muu siiyeen hadday xaaraan tahay muu siiyeen marka xaaraan maaha laakiin waa maxay waa shaqo hoosaysa waa shaqo deni oo hoosaysa oo aan wanaagsanin qofkuna ka shaqaysto marka shaqooyinka ka wanaagsan oo kalena qofku uu daydaydo baa ka wanaagsan baabu lcaraaya halkaan ka bilowno وsala allah ala mxamed وaalihi وsaحbi